taswiirta koowaad nabi ciise waxa uu yidhi laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan yeruusaleem iyo yahuudiye oo dhan iyo samariya iyo meesha dunida ugu fog ciise markaasi waxa uu u sheegay oo uu ku yidhi anigu waxa la gaaray saacaddaydii tani waa saacaddaydii aan ku laaban lahaa xagga sare oo aan la joogi lahaa aabbahay markaa waxa uu watay xirtiisii isaga oo geynaya buurta la yidhaahda olofs oo waxa uu u sheegay oo uu ku yidhi waxa aan idin soo dirayaa ruuxa quduuska oo waa uu idinku dhex noolaanayaa oo waxa uu idin siinayaa xoog ka yimid xagga ilaah markaasuu ku yidhi ordaya oo dib u laabta oo dadka u sheega wax walba oo aniga igu saabsan markuu ciise hadalkaasi dhammeeyey oo ay xertiina ka dhegaysatay ayuu sare u kacay oo wuu duulay oo daruuraha ayuu galay isla markiiba xirtii markii ay arkeen in ciise tagay dhankooda ayaa waxa ay ku arkeen laba nin oo dhar cadcad qaba oo meesha la taagan markaas ayay garteen waxa dharka cadcad qabay in ay yihiin malaa'igyo markaasay malaa'igtii hadashay oo ay ku tidhi waxa aad arkaysaan ciise masiix oo hawada gelay oo sara kacay laakiinse waa uu soo laaban doonaa saaxib waxaa aad muhiim u ah in aad garanayso maalin uun in uu soo laaban doono badbaadiyaha ciise masiix markaasi oo uu wadan doono kuwa isaga aaminsan oo ereyadiisa ku nool walaalayaal kitaabka quduuska ah waxa uu inoo sheegayaa in ciise mar uun uu soo laaban doono isaga oo u soo laabanayo sidii tuug habeen soo dhacaya miyaad garanaysaa wakhtiga uu tuuggu gurigaada soo dhacayo ma garan karno wakhtiga uu tuuggu guriga soo dhacayo sidaa la'alligeed weeye waxa noolaga doonayo in aan diyaar ahaanno haddii aannu marba wax sugayno sidaas oo kale walaalayaal waa in aan diyaar ahaannaa si aan u sugno badbaadiyaheenna ciise masiix taswiirta labaad markii uu ciise sara kacay ee uu u sara kacay ama u duulay xagga samadda xirtii waa ay soo laabatay oo ay ku soo laabatay jeruusalem oo siduu asaga u sheegay ayaa waxa ay doonayeen in ay halkaasi ku sugaan markii toban maalmood la soo dhaafay ayaa waxaa dhacay wax mucjiso leh ama wax lala yaabo markiiba xirtii waxay iskugu tegeen guri oo waxa ay maqleen cod weyn oo qaylinaya waxa uu u qaylinayey sida duufaan oo kale marba marka kalena waa uu ka sii coddheeraanayey marka ayaa waxay arkeen wax dhimbilo u eg dhimbilo dab oo ka saaran madaxa xirta markaasaa mid kasta oo xirtii ka mid ahaa waxaa laga buuxshay ruuxa quduuska ah markaasaa waxa ay bilaabeen in ay ku hadlaan luqadooyin kala duduwan oo hataa iyaguba aanuy isfahmaynin xirtii aad ayay u yaaftay maxaa yeelay waxan wax hore u dhace ma uusan ahayn oo waxa ay ogaadeen in ay heleen ruuxa quduuska ah sidii uu ciise ugu ballanqaaday markaasaa waxa ay ogaadeen in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ku dhex nool yahay oo marna uusan ka tegaynin saaxiib yaal ballantaas ayada ah innaguna way inoo tahay maanta ayada ah haddii markaasi ayada ah aannu aqbalno ciise masiix oo aannu weyddiisanno in uu dembigeenna dhaafo markii dembigeenna la dhaafo waxa uu inoo soo dirayaa ruuxa quduuska ah si uu inoola joogo markaa ruuxa quduuska ah wuxuuna barayaa jidadka ilaah oo waxa uuna barayaa sidii aan ugu noolaan lahayn erayga wuxuuna barayaa waxa wanaagsan oo waxa uu naga celinayaa waxa xun oo waxa uuna siinayaa awood si aan ugu noolaanno erayga ilaah aannu ugu noolaanno nolol ka farxisaa ilaah taswiirta saddexaad waxaa jiray dad badan oo markaasi ka tirsan dadka reer banu israa'iil oo iskugu yimid meel uu kulan ka jiro meeshaasi oo ahayd meesha macbuudka markii dadkaasi halkaasi kulanka ku lahaa ay maqleen guuxa ayaa waxa ay rabeen in ay ogaadaan waxa halkaasi ka dhacaya oo waxa ay maqleen xirtii oo ku hadlaysa afaf kala duwan markaa dadkii halkaa iskugu yimid waa ay maqli kareen ereyga ilaah maxaa yeelay xirta afafka ay ku kala hadlayeen waxa u badnaa afafka qabiilooyinka dadkaasi halkaa iskugu soo ururay tani waxay ahayd wax cajaa'ib leh xirtaasi halkaa iskugu timid waxa ay ku hadlayeen afaf kala duwan oo hataa iyaguwa ay fahmaynin dadku ma aanay fahmaynin waxa halkaasi ka dhacaya dadkii aad ayay u qosleen qosol qosol ka badshay oo waxa ay yidhaahdeen dadkanu waa dad khamraysan butros ayaa istaagay oo uu ku yidhi waxa aad leedihiin waad qamraysantihiin laakiin taasi sax ma aha waxa aad halkani maanta ku arkaysaan waa wax horay loo sii sheegay oo ay nebiyadu ka hadleen oo waxaaba sheegay nebi jo'eel markaasi jo'eel waxa uu sheegay ilaah inuu soo dirayo ruuxa quduuska ah ee uu ku soo dejinayo dadkiisa aaminsan oo ay dhigi doonaan waxyaalooyin fara badan oo mucjiso leh oo qof kasta oo u wacda ilaah si uu u saacideeyo waa uu saacideen doonaa waxa aad maanta halkan ku maqlaysaan oonad ku arkaysaan waa ruuxa quduuska ah oo idin tusayo awooddiisa waa in aad towbad keentaan oo aad aamintaan badbaadiyaha ciise masiix oo waa in laidin babtiiso oo markaasi laidin sheego in aad tihiin xir ah ciise masiix oo dembiga ayuu idinka dhaafayaa oo waxa uu idin siinayaa ruuxa quduuska ah dad badan ayaa dhegaystay butros oo waxa ay doonayeen in ay noqdaan kuwa raacsan ciise masiix oo dadka iyaga ah waxaa loo bartay ama loogu magacaabayba dad masiixiyiin ah maanta waxaa jira dad badan oo isku sheegaya in ay yihiin masiixiyiin ama raacsan ciise masiix laakiin aanan ku dhaqanaynin ereyga bal haddana inala eeg kitaabka quduuska ah buugga matayos cutubka toddobaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyadii jannada gelaya laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa gelaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doonaa rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaal yahow